asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee dhinacyada badan taabanaysa waana midda maaragtay aan aad iyo aadka ugu falanqayno aniga iyo idinkuba afkeenna hooyo iyo nuxurka farada badan ee ku duugan waana xubinta murtada maanta ee aan dhihi karno waa mid guungaada loona baahan yahay bal dadku horta ugu yaraan inay wax un ka ogaadaan waa waxqabashadu waa gaarkeeda iyo xilliga wax la qabto ama wax lagu qabsado laakiin ogaanshuhu waa muhiim waana shay muhiima xubinteennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba eedmo oo aan dhahaynaa waxaa la yidhi saddex dushoodana uma roona dadkoodana uma roona saddex ayaa jirta aan dushoodana u roonayn dadkoodana u roonayn saddexdaas waa saddexdan haddii eebba idmahayo midka koowaadi waxaa weeye waa mas-uul labadallo ah mas-uul labadalle ah duqay lacagdoona iyo derisyo xinqooqa saddexdaasi dushoodana uma roona dadkoodana uma roona ayay xubinteenaan murtada maantu inaad leedahay aada ugu fiirso waxaa la yidhi saddex dushoodana uma roona dadkoodana uma roona waa saddexdee saddexdaasu saddexdaasuna waa saddexdan waxaa la yidhi mas-uul labadalle ah duqay lacagdoona iyo derisyo xinqooqa saddexdaasi dushoodana uma roona dadkoodana uma roona ayay xubinteennan murtida maantu leedahay markaan hoos u dhex gallo mas-uul labadalle ah waxaa weeye waa nin madaxa oo laba kaadhla ah markaan laba kaadhla ku leeyahay ma aha qofku inuu laba baasaboor wato ee qofku isagoo laba dhalasho leh ayuu haddana wuxuu noqon karaa ruux wadani ah oo labada dalba aan dhibaato iyo fadqalalle ka wadin buu noqon karaa u wanaagsan taa ma aha midda la diidan yahay mana ahan qof shacabahoo caadi ah oo hadduu doono saddex baasaboorro iyo laba baasaboorroa taa ma ahan midda laga hadlaayo ee uu afkeenna hooye ka hadlaayo waa tee waa midda qofka laba kaadhlaha la dhaho uu sirdoommada iyo haddii ilahay kuusuma ogeliyahay khayaanooyin qaran labada dalba uu ka kala iibsado oo mid kanna uu khayaano ka qaado kaana uu khayaano ka soo qaado oo uu siraha kala gudbiyo kaa isagii labada dal uma roono waa labada dalba kaasu faa'iido uma hayo balaayuu u hayaa iyo hoog iyo ba dushiisana uma roono oo isagana dee inta la qabto sirdoonnadu qabtaan inay gubaanoo gaas ku shubaan waxba kuma aha oo isaga dushiisana uma roona labadii dale uu kala khayaamahayeena uma roona kaas waa sidaas oo waa nin dhibaato naftiisiina geliyey ummadihiina dhibaato geliyey kaa waan garannay waa ninka labaadee waa duqay lacagdoona waa odayaashan laaluush qaatayaalka ah siyaasi danaysta ah oo khaa'in iyo waxaan la gerinayn afarnaatasac jeebka ku wata iyo qabyaalada iyo hoog iyo ba iyo yaa la soo dakray leh kuwaasuna iyaguna dushoodana uma roono oo balaayay cunahayaanoo caybay saaidsanhayaanoo in intaa la caayo iyagaa kasbanhaya haddii eebba idmana waad aragtay oo dadkoodii uma roono oo balaayay siinhayaan iyo lacag buuli iyo laaluushi waxaan loo baahnayn oon xalaal baahayn ayay siin iyaguna sidaasay xubintu ina leedahay waa xubinta saddexaad ee waa derisyo xinqooq ah waa heere derisa oo aan dantoodii derisnimo eeganaynin ee ree hebel iyo ree hebel u kala taagan kuwaasina dadkoodana uma roono dushoodana uma roono oo dee dadkoodana uma roono oo dadkoodii weyba kala dileen oo qabyaaladiiyo balaayay ku kala dileen iyo beelbeel iyo qoys qoys dushoodana uma roono oo waxa ay ka shaqaynhayaan wax iyaga faa'iido waa maho caafimaad darra iyo horumar la-aan iyo musuq maasuq iyo laaluush iyo balaayo hoog ayay isbadeen saddexdaas qaybood ayay xubintanu ina leedahay waxaa la yidhi saddex dushoodana uma roona dadkoodana roona mas-uul labadalle ah mas-uul labadalle ah duqay lacagdoona iyo derisyo xinqooqa saddexdaasi dushoodana uma roona dadkoodana uma roona mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi waa caano kugu daate waxaa la yidhi waa caano kugu daate